qorshaha magaalada boosaaso baan ka balownay qorshahaasoo ah wadooyinka jaamka noqday la furo waxaa jaamka ka dhigana laga qaado shaqadaa ballaaran aad iyo aad u ballaaran muddo soconaysa baanu ku dhawaaqnay in la galaa la rabaa waxaan doonaynaa baabuurrey ganacsi haddii la qadarayo wax kasta oo lug ku leh arrintaa inaanu u yeerno wargelinno lala hadlo markaas qof walba toobbinkuu leeyahay uu qaado waddooyinka qaar baa la bedelaaya qaar baan baabur imanayn qaar baan baabur gelin dhulka ganacsi baa wax u xayirmaayaan calaa kulli xaal dadka in wax raalli laysaga yahay laysugu yimaado markaa la amba qaado hawshi waa balownay calaamadii baan balownay saakadaas baan balownay inaanu calaamadinno inta jabaysa dadka ay dhisteen ama fadhiyaanin inay ka kacaanin calaa iyo xaal hawshaasu waa hawl soconaysa muddo dheerna socon si loo helo sugnaanta baabuurka iyo amniga ummadda arrintaasoo aad iyo aad ummaddu kollay uun dee dadka aan u baahan sharciga waa noo soo dhoweeyeen dalaana soo dhoweyna waa jiraan laakiin nin kastaba waxaa sharcigaa na ka weyn bulshada magaalada boosaaso marka hore dhibaato xoogan ayay ku qabeen jaamka magaalada oo baabuurta ayaa aada u badan taraafikadana marar kasta ma aysan joogin magaalada gaar ahaan goobaha ay bulshadu aad ku isticmaaleen laamiga weyn ee gaaca dhibaato weyn bay ku qabeen dhibaatadan maxay soran kadha hadda waa ka bedeli kadhaan taliya wax badan sida horta bini aadamku ilaa iyo saacado wooye wuxuu shaqeeyo waxay taagan yihiin qorax mid calaa aragtao dhacaysa taagan yihin waxaanu arrintaa ku siyaadinaynaa calaamado calaamadaha askariga la tegilaay waa askari calaamadahaasaa la tixgelin laguna dhaqmaayo askariguna saacado qarran buu shaqaynaya ama habeen ama maalin ama galab ama subax waxaanu bedelaynaa nidaamkii askari in la helo maya calaamadahaas kala socodsiinaya baabuurka askarigu sugaalkaa jooga calaamada caynkaa iyo caynkaas iyo caynkaas alaali waxay u geysteen ama ku sameeyeen waa laga gudaaya nin kasta oo gala maxaa tallaaba oo aad ka qaadaysaa marka gaadiidkii ku xadgudba tallaabadaas waxa sharcigu qabo xeer xeer bay wax walba xeer bay leeyihin waa xeerkaasu qabaanu ka qaadayna hadduu maxkamad yahay hadduu ganax yahay hadduu xarig yahay intaasa u dhaafi mayno anagu waxaan xeerkaasu qolay inu dhaafi mayno maxaa xilligan kusoo beega marka inaad la xisaabtantaan gaadiidleyda maadaama magaalada boosaaso marka hore gaadiidku ay ahaayeen iska soco oo shilalku ay badnaayeen xilligan inaad nidaam iyo sharci aad soo rogtaan maxay tahay marka waxaan hadda aad waa samaynay waa samaynay laakiin waxaa ka batay oo ka dambatay waxay noqotay wax jeclaysi ganacsigii baa dhulka xiray wartiyadaba markaan ninkuu sheego ganacsigii baa xiray dhulka habar amba wadata habar waxay wadataa xabad liira habar kaleo wax wadata gaari gacan haddii hilib hadda caano waxaa xiray ganacsigii yaryaraa risooska ahaa oo aan booska haysan laaba godiisaa lagu ganacsanaya marka waxyaalahaasoo dhan waxaan isla sugaynay dowlad hoose amni gobol
waa sidee shilalka ka dhacaya magaalada taliya iyo khasaarahay geysanayaan dhacayaan shilalku shilalku waa dhacayaan waana dhici doonaan sideedaba waxaan marna aan laga baaqsan karin baa jira waa shil laakiin waa kala sakhiran yahay shil dhimasho leh dhaawac leh haddii lagaad burbur leh ade waa hadda waxaa muddo xoogaa inuu roobnahay laakiin sheelka yao istaabashada iyo qudhufta iyo danimaan darewa lahayn loo dhiibay habar u dhiibatay iyo iga taariibin iyo dhibaatada waa badan tahay marka waa dhacayaan shirku sidiisaba haddii mar kastaba waa dhacaya waa wax joogtaa caalamka dhanna waa la mid shirku waa wax daruuri oo dhaca ha kala cuslaado ha kala weynaado laakiin shil waa kii dhaca inkastaalekaado innaga halka shay inu ku dara waxaa weeye shirka qofkii galay baa loo raacaya dhiiggii iyo dheebishii wuxuu galay iyo wax kale caymis ma leh wax kale oo la sameeyo tolkii baa caymis u noqday dadka marka halkaa way dhibaatadu meesha naga haysato oo waxyaalo badan badan badan naganaga hortaagan waxyaalahaasoo dhan waa ay jiraaniin ha yeeshee waa wakhtigeed iyo waayaheed magaalada boosaaso sidoo kale waxaa jira goobaha ganacsiga ah ee bakhaarada gaadiidka xamuulka waaweynaa oo gobolada u baxayay kuwii yaryaraa magaaladii waxay ka dhigayaan laamiga bartamihiisi jaam ardaygii iskuul ku socda mudduu ku jiraya laamiga mala helayo taraafika markasta jooga oo wadadan furaya tallaabo nooc ayaa ka qaadaysaan gaadiidka sida sharci darada wadada u dhigta aad iyo aad waana waxaanu ku keena waxaanba waxaana wax ku yimaado wooye nin bakhaar laamiga u jeedo intuu samaystay sii daystay marshabeedigiisi laamigii bir dhigtay laamiga dhexdiisa ka raraya ama wax ku degsanaya oo arrintaan la dagaalamayno nagu weyn aanu ka ambabaqaadayno bina in laga jajabiyo meeshuu dhise la jabiyo meeshu baawur ka dhigan lahaa hadduusan banaysan inaan waxba u degin waa waxaanu ku talagalnay mana daynayno arrinta noogu weyn oo arrintaa nagu kacisa waa arrintaa mid kale waa uga digaya baaburay laba baabur oo isdhacayaan oo bakhaar laga wada raraya bakhaar loo dijinaayo ma dhacayso xabsi buu aadaya maxkamad buu aaday kan bakhaar kale kan waxwata kan kale calaa kulli xaal waxa sharcigaas wuxuusan qabin nina u dhaaf waa qodobka iyo koobaad waxaa kaloo jira wada roobabaa da-aya waarna hadda bal dhegayso masiibada jidhaadeer waxaa da-aya roobab waa roobab mihigaana tugag baa biyo wada dhulkii laamiga ahayd baa jabaya buuntooyinka baa jabaya dhulkii wadadii wadadii caracadka ahayd baa burburaysa waxbaa ku rafanaya waxaan uga digaya dadka baabuurta wataa waktiga roobka baabuurta in xanimaan in la xanimo khaasan kontarolada